dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isikastoo maqalka raadiyaha cadaado idin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysida oo habeen kastada kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegayee waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadaban jirine
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibyaal waaxnimo arbaca khamiis ay soo gelayso tarada ay ku aastaysan tahay koob iyo labaatanka bisha sideeda ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamij aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona beesha caalamka ayaa mar kale war ka soo saartay doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa lagu baaqayaa in kismaayo aysan ka dhalan xaalad bini'aadnimo wararka ugu dambeeyey ee doorashooyinka jubbaland ayaan xog idinka hana qodobada kale barnamijka caawa ku dhagayso doontiin saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa mooshin ka diyaarinaya in ciidanka kenya ay ka baxaan soomaaliya sababaha mooshinkaas loo diyaarinayo ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda garan ayaa ciidanka militariga ee ku sugan qaybo ka mid maamulkiisa wuxuu ku eedeeyey inyihiin kuwa ugu liitaa sheegana inaysan wax howlgal ah oo ka dhalan dagaalamayaasha al-shabaab aysan samaynin sababaha uu ku dhaliilay ciidanka xoogga dalka ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaan xog idinka hana faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiir dowlaha ingiriiska ee arrimaha afrika waxyaabaha ka wada hadleen ayaad dhegaysta doontiin wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa maanta wuxuu sharxad uu ka baxshaa waxaa hortaagan soo daabicista lacagta shan soomaaliga ah ee dhowaan la sheegay in lasoo daabici doono oo dhegaysta doontiin saaxiib yaal lisho jir aad uu ku qabtay muqdisho ayaan idiin soo gudbi doona shirka oo tashiga wasaaradaha warfinta ayaa maanta lagu soo gabogay magaalada caasimadda ah muqdisho warmartiyeed ayaa lasoo saaray waan idiin soo gudbi doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ciidan kulul u jeeshay mas-uuliyin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxayna sheegtay in rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab guryahooda ay ku nool yihiin eedda loo jeedinayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaan idiin soo gudbi doona qodobadaas qodobadaas wixnagu soo kora qodobadaas iyo wixnagu soo kora xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij shanca wax ku dhagaysa doonteen heystaan joogo aroortii aada duurjanahayo meel runjanaadi degdegilmanu tahay jahdogo aroortii aada duurjanahayo meel runjanaadi degdegilmanu tahay cadada wanahayo qaylidaadakee laga daawanahayo wilaadikii intaha intaha duujiyo imbiraha la dariisee qodobadaasi waxaan kusoo korintaa barnaamijka aan ku jirnay dhegeysta doontiin barnaamijka waxaa caawa soo saara kana ka tabi doona anigoo xasan axmed maxamed saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
waayaha kula wanaagsan leena saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale war-saxaafiyada soo saartay beesha caalamka ee looga degayo in kismaayo ay ka dhacdo waxa lagu yidha qalasa siyaasadeed oo ay horseedo doorasho maanta beri ah loo madlan yahay inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose beesha caalamka ayaa baaq ka soo saartay khilaafka ka jira doorashada jubbaland ee maalinta beri ah ka dhacaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyadoo la doonayo kubcinta xasiloonida iyo dhowrista midnimada ka dhex jirta bulshooyinka jubbaland la howlgalayaasha caalamiga ah ee soomaaliya kanada ethoobiya midooda yurub finland jarmalka talyaaniga kenya netherland norwed sweden turkiga uganda boqortooyada ingiriiska maraykanka howlgalka midooda afrika amisom ururgoleedka igad ayuda qaramada midoobe waxay ku howlgeliyeen dhammaan danayaasha jubbooyinka inay ku dhiirageliyeen inay heshiis ka gaaraan hal geedo socod oo doorasho lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay oo ka dhacda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warka ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu yidhi waxaan ka walaacsannahay maqnaanshaha heshiis noocaas ah iyo suurtagelnimada deegaan la-aanta iyo kala qaybsanaanta ka jirta jubbaland oo ay si weyn usii kordhayso kahor doorashooyinka la qorsheeyey labada kun iyo labaatanka kahor doorashooyinka la qorsheeyey labaiyo labaatanka bisha agoosto sanada labaatan toban iyo sagaal waxaan ugu baaqaynaa dhammaan danayaasha inay ka fogaadaan ficil kasta oo sababi kara rabshado ka dhaca magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan soo dhaweynaynaa dowladda amisom ay ku abuureyso degaan ami oo ka jirta deegaanada maamulka jubbaland waxaan ku dhiiragelinaynaa isku xirnaanta ciidanka dhulka jooga waxaan ku boorinaynaa dhammaan danayaasha inay kala shaqeeyaan hannaan doorasho oo ka dhacda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose joogtiinta nabaddii xasiloonida jubbaland ayaa muhiim u ah oo keliya dadka dowlad goboleedka federaalka laakiin sidoo kale waa in la suurtogeliyaa horumar dheeraada ah oo ahmiyadaha siyaasadeed ee soomaaliya ammaanka dhaqaalaha iyo horumarka waddanka ku saabsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalinta beri ah waxaa ka dhici doonta doorasho la rajeynayo in mar kale uu kusoo baxo madaxweyne waqhti uu hadda uu ka dhammaaday axmed maxamed islaam axmedoobe waxaana warar caawa naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay kusoo waraamayaan in gabahaanba kismaayo caawa lagu soo rogay bandow la sheegayna in maanta beri ah ay dhici doonto doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland ee maantay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa lagu wada inuu ka baxaa taliyaha guud ee ciidanka midooda afrika amisom tiago yelma iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana la sheegay in ay u imaan weysay diyaaradda ka qaaliheed magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasaa lahaa u n ka la rajeynayana inay geysto magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ilaahay hadda ma jira wax waroo ka soo baxay taliska ciidanka midooda afrika amisom ee ku aadan baaqashada taliyaha guud ee maantay uu ka baaqda safarka uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasoo la rajeynayo in ay ka dhacdo doorasho madaxtinimo ee maamulka jubbaland uu garwadeen ka yahay xulashada waleysada ay dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka hibaanay saaxiibyaal magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa markaan naadayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre xafiiskiisa maanta ku qaabilay wasiir dowlaha arrimaha dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha afrika antros stabeson wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ee wakiilka ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka labada dowladood horumarinta laga gaaray siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo taageerada dowladda ingiriiska soomaaliya iyo dibshisiinta waddanka laga sameeyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ee dowladda ingiriiska uga mahad celiyay taageerada iyo garab istaagga dalka ee dadka soomaaliyeed markasta ay la garab taagan yihiin wakiilkan ka socday dowladda ingiriiska ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku ammaanay guulaha ay ka gaartay dubahabeynta maaliyadda siyaasadda wuxuu ku celiyey in dowladda ingiriiska ay ka go-an tahay taageerada dalka dib u habeynta hagaajinta ammaanka iyo horumarka guud ee waddanka waxaa saaka xafiiska ra-iisul wasaaraha nagu soo booqday wasiirka africa dowladda boqortooyada ingiriiska andrew stevenson oo member of parliament ka ah manchester waxayna ahayd booqashadiisii ugu horreysay uu ku yimaado waddan ka baxsan waddanka ingiriisa sidii ay dowladda cusbeed ay boris johnson ra-iisul wasaaraha ka yahay taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladda ingiriiska siinayso saaxiibtinimada ka dhexaysa eh, dowladda ingiriiska boqortooyada ingiriiska iyo soomaaliya Eh, waxaan ka wada hadalnay xiriirka qota dhe- qotada dheer ee labada eh, wadan ka dhexeeyey waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha horumarka ay soomaaliya samaysay ilaa iyo tan iyo waagii eh, dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo eh, iyo eh, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay hogaamiyaan horumarka ay ka samaysay dhinacyadaas waxaan ka wada hadalnay ujeeddada fog ay iyo muhiimadda fog ay soomaaliya ay ka rabto inay ka gaarto dowlad wanaagga eh, horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada waxaan ka codsanay dowladda ingiriiska oo weligeed taageero buuxda u bixin jirtay eh, waddankan soomaaliya Eh, taariikh fog iyo saaxiibtinimo fogna la leh eh, inay caawinaadaas iyo ay u noqoto hormuud inay soomaaliya hormuud u noqoto ay noqoto codka soomaaliya markay markay timaado do- eh, adduunyada iyo fagaarayaasha ay dowladaha adduunka ku kulmaan Eh, ra-iisul wasaaraha wuxuu u- ugu celceliyey eh, una fasiray eh, horumarka uu galmudug ka soo hooyey eh, lixdii isbuuc uu meesha ku maqnaa iyo dib u habeynta siyaasadda iyo eh, kobcinta eh, arrimaha eh, maxaa la dhihi jiray eh, dowlad wanaagga eh, uu uu ku leeyahay marka eh, waxaan ad- ayagana waxay noo shee- noo- noo sheegeen inay boqolkiiba boqol taageerayaan eh, horumarkaas ayna gacan ka siin doonaan inay soomaaliya horumar buuxa gaarto inta ka harsan mandateka dowladdan iyo iyo wixii ka dambeeyaba marka wuxuu ahaa kulan aada u fiican Eh, waan soo dhaweynaynaa inay- inaan nahay waddanka ugu horreeyey uu wasiirka africa uu ku yimaado Eh, waxayna tusinaysaa eh, saaxiibtinimada eh, fog aan wada leenahay magaalada caasimadda muqdisho ee markaan aadaya wasiirka wasaaradda warfinta wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa maanta si jiraad uu ku qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay arrimaha danacafinta soomaaliya halka ay maraysa soo daabicista lacagta shan soomaaliga ah waxaa ka hortaagan hantida qaranka ee ka maqan gacanta dowladda ay wasaaradda maaliyadda tirakoob ay ku soo dhammaysay cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrimaha danacafinta dalka ay qaadanayso ka shaqaynteeda muddo afar sano ah sidoo kalena muddo toban sano ah aysan soomaaliya soo qaadan karin wax ama ah ilaa ay iska bixiso ama laga cafiyo daymaha caalamka uu ku leeyahay dariiqa aan ku jirno oo aan ugu horaan idinku sheegay waxaan ugu celcelinayaa muhiimadda ay leedahay dariiqaasi wadanada qaarkood shan iyo toban buu ku qaataa sannadood waa dariiq dheer aan mar kale idin xasuusiya dadkiina ardayda waxa weeye kalaaskii maanta lagaaga baana haddaad qaadan weydo sanadkan ma garaajiin garoobayso wax walba wax buu ku xidhan yahay maanta wax walba wax buu ku xidhan yahay haddaad laakiin sanad walba wixii lagaa baahna qaadato oo macallinku markuu taskaray u idhahdo waad baastay afartii sano waad ku dhammayn laakiin de waad ku celin haddaad doonto ilaa iyo dhowr iyo toban sano yaa yaad ku celcelin tanna hypic initiativeka la yidhahda waa taasoo kale geedi socodka deyn cafisku waa taasoo kale wey inta aad qaadato unbay ku xidhan tahay intaad qaadato unbay ku xidhan tahay waxaan anagu damacnay inta ugu badan inaan qaadano kana soo baxno ayaan anagu markaan eegnay waxa la samaynayo waxay nala noqotay inay taa wax la qaban karayo inay taa wax la qaban karayo haddaynaan isyeeliyeelayn waa la qaban karaya ayaan nidhi waanan qaadanay wixii wadanada qaar ku qaadanaya shan iyo toban sano runtu waxay tahay waxa weeye qof walooba internetka gal researchkaaga samee iska dhaaf ku tiri kuteenta iyo iyo waxa la- afka laga yidhaahdo iska dhaaf bal haddii dowlad walba intay ku qaadatay hepec initiative dowlad walba intay ku qaadatay adaa heli karaa qoladiina researchka sameynaya miidiyaha ayaa heli karaa soomaaliya waxay ku qaadanaysaa less than four years less than four years bay ku qaadanaysaa inay garaajuweyd garowdo in deynta laga daayo now halkeen maraynaa markaa horta aan deynta idinka warramo deynta shanta bilyan yaa inagu leh haddii aan hore uga warramay waan ku celinayaa yaa inagu leh saddex gruub ayaa inagu leh waxaa weeye baanaka internationalka ifiska laydhaa world bank imfka iyo african development banka weeyaan saddexdaasi keliyo laysku geeyey bilyan wax ku dhow ayay inagu leeyihiin ya waxa kale oo jira eh, wadannada oo kala qaybsamay oo qaarna la yidhi paris club ya waxa weeye eh, clubka ku midoobay paris eh, Pari- paris baa shirka lagu galay ugu horreeyey paris club oo oo Pa- eh, faransiisku chair- chairperson ka yahay ayaa iyaguna jiro saddex bilyan ayay nagu leeyihiin ya carabahana inta kale ayay leeyihiin oo non paris club ayla now carabuhu waxay adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dowlada ay nagu leh intooda badanna hay-ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh hay-ada iyagu wada leeyihiin islamic banka ka mid a arab monetary fund baa ka midoo laba boqol iyo siddeetan iyo waxay nagula ka ugu badan arab monetary fund arab fund for economic and social development carabtaa wada leh koob maxaa kale ay kaga duwan yihiin waxaa kale ay kaga duwan yihiin sacuudigu lacagtuu inagu leeyahay for example waxay nagu leh hay-adda sacuudiga ee development ee, eh, saudi development fund ayaa nagu leh maxaa kale ay kaga duwan yihiin iyagu qolooyinkaas deyn ma cafiyaan dib uunbaa u dhigi karaa waxyaalaha markaa maanta laga shaqaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ka shaqaynaya waxaa weeye sidii aan dowladaha ugu tegi lahayn oo aanu odhan lahayn deynta idinku naga bixiya iyagaa je boqorka ama boqoradda ama web ama amiirka ayaa warqad qoraya wuxuu odhanayaa lacagta intaasa ead ku leedahay soomaaliya waa ka jeegi iyagu markaa jeegaasi qaadanaya laakiin iyagu ma cafiyaan marka qola waliba siday nooga cafin lahayd ayaan yaan taladeeda hayna now eh, markaad organisation ahaan usoo qaadato lacagta ugu badan organisation ahaan waxaa inagu leeyahay world banka shan boqol oo milyan ayuu inagu leeyahay IMF-ga ku xiga saddex boqol iyo saddex iyo soddon milyan ayay nagu leedahay African Development saddexdooda weeyaan wax yaroo aan laba boqol oo milyan gaadhin ayuu nagu leeyahay laba boqol oo milyan waa lacag badan laakiin markaa kuwa kale u eegto waa ka yaryahay markaa bilyan wax ku dhow ayay saddexdaasi nagu leeyihiin Eh, wadannada markaad eegto wadannada eh, lacagta ugu badan waxa inagu leh eh, baan filaya talyaaniga ya talyaaniga ayaa inagu leh aan dib u eego halkan Eh, talyaaniga iyo faransiiska ayaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska Ha. ee lacagaha wadannada ay nagu leeyihiin waxaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodabana waan ka shaqaynaynaa in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan now wadannada iyo dalalka ay nagu lihiin IFIska World Bank iyo IMFka iyo muxuu ahaa Africa Development Bank hab lagu cafiyay bay leeyihiin processkay soo geliyaan lacag bay meel u sii dhigaan wadannada si ay u kala horeeyaan ayaa markaa eh, loo loo ayaa ayaa loo ayaa looga cafiyaa lacagtaas la dhigay haddaad u soo horeyso oo aad tahay qofka ugu horeeya qualified ah marka lacagtaas ay isticmaalayaan wadannadii lahaa Africa Africa Development Bank iyo World Bank iyo IMFka iyo iyo iyagii baa wada shaqaynaya waxaa laga wada shaqaynaya marka waxa weeyaan sidii deynta loo dhaafi lahaa habkeedii baa laga shaqaynaya now halkaan maraynaa markaa halkay tahay halkaan maraynaa waxay tahay may markaan iminka eh, soo marayni may may ilaa mayda kale waxaan qabanaynaa laynoo sheegay waxaan qabanayno ee loo baahan yahay oo eh, imtixaanaduna yihiin eh, j- b- bishii julaay aakhirkeedii sebtembar aakhirkeeda iyo waa midterm examska aad geli jirteen oo kale waaye julaay aakhirkeedii imtixaan baa lanaga qaaday sebtembar aakhirkeedana waa diyaargaroobaynaa diyaar baan noqonaynaa disembar aakhirkeedana imtixaan baa lanaga qaadayaa meyda kale imtixaan baa lanaga qaadayaa halkaasaa s a b program four ku dhammaanaya laakiin maxaa importana waxaa importana kii julaay lanaga qaaday ka sebtembar la qaadayo ka disembar la qaadayo ya saddexdaasaa ugu importansan waxaa ugu importansan waa saddexdaa haddaad dhaafto oo aad si fiican u dhaafto kulanka la yidhaahdo deyn cafiska ayaa la fadhiisanayaa eh, bisha labaad bisha labaad baa la fadhiisanayaa waa la- waa la isku waafaqayaa inay soomaaliya eh, gaadhay meeshii loo baahnaa lagana fadhiisto sideedii loo cafilaha marka february bisha labaad dhowr iyo tobankeeda ayaa maanta diyaar loo yahay in laga fadhiisto maxaase mas ah inaan conditions ka dhaafno inaan imtixaanada baasno ayaa loo baahan yahay waxaan idhahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay waxaan idhahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay ya waxaan idhahnaaba in la eegi karo oo la odhan karo waa sax weeyaan ayaa ayaa loo baahan yahay now labada imtixaan ee noo haray waa sebtembar tobankeeda ilaa saddex iyo tobankeeda Di- addis ababa iyo disembar oo iyaduna addis ababa aakhirkeeda labadaa haddaan dhaafno deyn cafiskii waa waa waa waa dhammaystiraya aanu cirku soo dumin wax kale haddaanay dhicin Al- allaa waxoge ya sida aan u soconno maanta deyn cafiskii now waxaan doonaya markaa inaan idin- deyn cafiskana muxuu noo taraya soo maa deyn cafis uu kambayni la yidhaa ka hadlaa muxuu noo taraya deyn cafis wuxuu noo taraya kuu sheegayaa yaan idiin sheegayaa deynta mar haddii laynaga cafiyo eh, waxaan eh, xaq u yeelanaynaa lacaga fara badan oo baanankaasi ay dalalka siiyaan ayaan yaan xaq u yeelanaynaa normal programming wax la yidhaa yaan xaq u yeelanaynaa mashaariicdii eh, muxuu ahaa inaan, eh, mashaariicdii mashaariicdii la garayn jiray beryihii hore halkan aan kusoo qoray intaasoo lacagaan la dhawle mashaariicdoodii baa dabagalay oo dee jooga reendiinlaya baa ku jira waxaa ku jira hargeysa borama road baa ku jirta waxaa ku jira irrigation system in by ambacol waxaa ku jira water supply system yacni waxyaalo fara badan intaasoo boqol oo mashruuc ya ayaa lacagaha lagu fadgareeyey oo maanta meelay ku maqan yareen cidna ogeyn ya marka dalka dibu dhiskiisii lacagtii lagu dhisi lahaa ee biyaha lagu samayn lahaa wadooyinka lagu samayn lahaa ya ee iskuullada lagu samayn lahaa jaamacadaha lagu samayn lahaa ee iskuullada hoose lagu samayn lahaa lacagaha noocaasoo kale ee investmentka la yidhaha ama reconstructionka la yidhaha dibu dhiska waddanka lacagtiisii baa la doonayaa markaa in layna siiyo lacagtaasina waa hundreds of millions wey boqolaal milyan bay noqonaysaa
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyli ayuu kaas faahfaahin ka bixinayay waxa ku dhacay soo daabacista lacagta shilan soomaaliga ah oo in badan dowladda federaalka soomaaliya ay ku celcelinaysay inay soo daabici doonto lacag shilan soomaali ah oo waddanka u yeesho kulanaasan leenahay saaxiibyaal wasiirka wasaaradda rufinta dhanka dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maariye wasiirada xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka balander oo muddo afar maalmood ah kulan uga socday magaalada caasimada ah muqdisho ee maanta laga soo saaray warmatiyo ka koobna koob iyo toban qodob shirkaas waxaa ka qayb galay wasiirka warfinta ee dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maariye wasiirka warfinta isgaarsiinta hidaha dhaqanka ee maamulka puntland cali xasan axmed wasiirka warfinta ee wacgelinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed shirkaasi marka soo dhamaaday kadib warkan ayaa laga soo saaray ujeedka shirka wadatashiga wasaaradaha warfaafinta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo hirgelinta istiraatiijiyada wacyigelinta qaranka muqdisho sideedii tobankii ilaa koob iyo labaatankii agoosto laba kun sagaaliyo toban wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo gobolka banaadir oo muddo afar maalmood ah kulan uga socday magaalada muqdisho ayaa soo saaray warmurtiyeedkan oo ka kooban koob iyo toban qodob shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka puntland mudane cali xasan axmed wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed mudane ugaas xasan cali ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dhaqanka hanuuninta iyo dalxiiska galmudug mudane maxamed aadan cusmaan masagawa wasiirka warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska hirshabeelle mudane cabduuli maxamed cabdi mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaasha guud agaasimayaasha warbaahinta ee wasaaradaha warfaafinta xeerdheerayaal warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada iyo madax kale muddadii shirku socday wasiiradu waxay shirduceedyo side meeting gaar ah la yeesheen kow sagaaliyo tobankii agoosto laba kun sagaaliyo toban waxay hotel jaziira kula shireen madaxda ururada iyo agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda ururada bulshada rayidka ah sida culimada salaadiinta dhaqanka ururada dhallinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha labo labaatankii agoost laba kun sagaaliyo toban waxay howlka shirarka ee amsom v a b kulan kula qaateen ama kula kulmeen dowladaha ururada caalamiga ah ee taageera warbaahinta soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha iyo shirkadaha daneeya ama ka qayb qaata wacyigelinta bulshada soomaaliyeed qodobada ajandaha u ahaa kulanka wasiirada shirka looga dooday waxaa ka mid ahaa kow xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada hirgelinta istiraatiijiyada wacyigelinta qaranka oo hore ay isula sameeyeen dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda lagana ansixiyey golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliya weriyaha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa kula wanaagsan leenahay xulashada warasada ee dhegeysanaysahan wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa shirkaasi kadib waxa uu sheegay in shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan laga wada hadla ay ahaayeen adkeynta iyo xiriirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah aad ka maqasheen warmurtiyeedka maanta waxaa noo xidhmaya kulankii aanu afarta casho halkan ay ku lahaayeen wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka runtii ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada iyo inta badan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta ee labada heer Eh, sidoo kalena dad aqoon-yahaniina iyo dad kale oo khibrad u leh een, een, warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada Een, sidaa warmurtiyeedka ka arkayseen een, shirkagu kuma koobnayn oo keliya inay wasaaraduhu shiraan Eh, sidoo kale waxaanu la shirnay een, qeybaha bulshada soomaaliyeed ee roolka ku leh een, wacyigelinta bulshada sidoo kalena waxaanu la shirnay dowladaha iyo hay-adaha taageera warbaahinta soomaaliyeed Eh, waxaan uga mahad celinayaa wasiirada eh, saaxiibada ee ah eh, runtii fikirkii wanaagsanaa ee halkan la yimaadeen iyo waqtigii halkan ku qaateen iyo dabcan eh, dadkii kale madaxdii kale la socotay Eh, iyo sidii wanaagsanayd ee shirka aanu unoogu runtii nooguna socday nooguna dhammaaday Eh, Een, dabcan een, dalkeenu muddo dheer ayuu sistamkiisa dowladnimo aanu heerka adduunka een, casriga maanta gaarsiisan yahay aanu gaarsiisnayn oo ka hooseeyey iyadoo marba meel la soo marayay maalinba maalinta ka dambeysa ka fiicnayd Een, marka waxyaalo badan ayaa jira oo dabcan sidii la rabay aan u socon Een, oo ay ka mid tahay een, qaabka ama wasaaraduhu u wada xidhiidhaan qaabkay u abaabulan yihiin qaabkay awoodahooda isu dhaafsadaan qaabka loo hirgeliyo istaraatiijiyadaha iyo siyaasadaha wacyigelinta qaranka marka kuwaas ayaanu ku hagaynay iyo sidoo kale eh, mas-uuliyadda ama doorka naga saaran inaanu dadka wacyigelinta nagala qayb qaadanaya oo warbaahinta eh, gaarka loo leeyahay ka mid tahay inaanu wacyigelino iyaguna ay nala position noqdaan marka arrimahaasaanu runtii een, aanu meel fiican isla dhignay qaabkaanu anna ku wada shaqaynayno qaabkaanu bulshada een, iyo warbaahinta een, madaxa bannaan ee ee nagala qayb qaadato soomaaliyeed qaabkaynu aanu u wada shaqayn karno ee qaabkaanu taageerayaasha caalamka ee soomaaliya taageera u wada shaqaynayno intaba waxaanu ka samaynay qorshe iyo nidaam iyo iyo iyo siyaasad hagaysa wixii hadda ka dambeeya marka aada iyo aad baa umahadsan tihiin Een, waxaan ku faraxsanahay maaragtay een, ama wasaaradda warfaafinta ee heer federaal ay aada ugu faraxsan tahay imaashihiin iyo halkan iyo contributionskii aad aada halkan kasoo jeediseen Een, sidaa la sheegayna waxaa noo mudaysan shirar kale iyadoo lefallada kala duwan ee wasaaradaha warfaafintuna ay kulmi doonaan waqtiyada aanu annaku kulmayno nofembar inta ka horeysa aada iyo aad baa umahadsantihiin shirkuna waa noo xidhay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon Ah. miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto
magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa markaana dib ugu laabanaya guddiga amniga ee maamulka jubbaland ee jila soo saaray war-saxaafeedka islamarkaasna sheegay in kismaayo ay ka xiran tahay ee cirka iyo dhulka iyo badda ayaa maanta waxay faahfaahin ay ka baxsheen sababaha ay u xireen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna sheegeen in kismaayo ay ka dhici doonto doorasho madaxtinima jubbaland islamarkaasna laga cabso qabo in halkaas qallaasow ka dhaco
sida ka muuqata war-saxaafadeedka shalay soo baxay waxaa jiray in shalay een, shir deg deg uu isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka een, jubbaland Ee, shirkaas uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka ee, koowaad maxamuud sayid aadan kana soo qayb galeen wasiirada iyo sareeyaasha ciidamada jubbaland iyo s n a intuba Ee, waxaa looga hadlahayay arrimaha amniga iyo xaaladaha deg dega intaba shirku wuxuu dhegaystay warbixintii iyo xogihii hay-adaha amniga jubbaland ay soo bandhigeen wuxuuna garwaaqsaday hoostana ka xariiqay inay iman karaan arrimo khatari dood iyo falanqayn kadib shirku wuxuu go'aansaday ama wuxuu soo saaray qodobada hoos ku xusan oo ay ka mid yihiin waxaa la joojiyey ama waxaa la mamnuucay muddo kooban laga bilaabo labaatanka bisha ilaa iyo saddex iyo labaatanka bisha ogos waxaa la xidhay cirka dhulka badda oo erya kismaayo intaba iyadoo loo eegayo arrimaha amniga awgood waxaa heega buuxa la geliyey ciidamada jubbaland iyo kuweesan ee ee ku sugan deegaanka kismaayo si loo sugo amniga iyo xaaladda intaba waxaa la joogteeyey ama waxaa lagu amray ciidanka booliska jubbaland iyo booliska amisom intaba in maalinta doorashada ay si wanaagsan u fuliyaan howlaha amniga iyo goobta doorashada gaar ahaanba sidoo kale waxaa la joojiyey ama waxaa la mamnuucay inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha dekadda kontaroolada magaalada kismaayo soo galay ammaanka guud ee jubbaland ama magaalada kismaayo iyo gaar ahaan goobta doorashada waxaana la hakiyey muddo kooban inay wax ka soo degaan ama wax ka soo galaan garoonka diyaaradaha ee kismaayo ama sayid maxamed cabdilla xasan dekadda kontaroolada intaba waxaana loogu tala galay in si habsamiya ay u socdaan amnigu isla mar ahaantaana laga faa'iidaysto xogaha iyo wararka la xaqiijinaya ee dhici karta inay yimaadiin arrimo khalkhal ku ah ammaanka ama ka soo horjeeda xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka magaalada iyo habsamin socodda socodka doorashada jubbaland ee xilliga cayiman sidaas darteed waxaa la joojiyey gaadiidka ka imanaya kontaroolada ka soo gelaya iyo waxa ka imanaya maxay ahayd cirka iyo dhulka intaba sidoo kale dadweynaha reer jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay muddada yar ee arrimaha amniga la sugayo ay adkaysi yeeshaan oo ay maxay ahaydey muddadaas amnigooda lagu sugayo oo xaaladda lagu qiimaynayo inay u dulqaataan arrimaha amniga iyo xidhitaanka goobaha muhiimka ah si looga gaashaanto in si sahlan loo dhex galo amnigeenna ama loo waxyeeleeyo nidaamkeenna deggan iyo xasiloonnida intaba waxaan rajaynaynaa in arrintaasi si maxay ahayd hakashala'aana ay ciidamadu u fulin doonaan waxaa heegan buuxa la geliyey ciidamada jubbaland iyo maxay ahaydey iyo kuwa esanee waxayna ku sugnaanayaan goobahooda maxay ahayd ay ku sugan yihiin
dad yuuqubay u ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kullida dad yuuqubay u ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulo wanaagsan ayaan idin leenahay magaalada garowe caasimada maamulka soomaaliyeed ee puntland ayaa dib walaabanayaa wasiir ku-xeenka wasaaradda amniga ee maamulka puntland noloshir jiraad ku qabtay magaalada garowe ee puntland waxa uu sheegay in ay digniintii ugu dambeysay ay u jeedinayaan maamulka somalilan waxayna sheegeen inay ka dhaafto xadgudubka ay ku samaynayso qaar ka mid ah deegaanada fogfog ee maamulka puntland kuna yaalla xadka ay wadaagaan somalilan iyo maamulka puntland arrinta daandaansiga ee aad ka wadaan gobolada suul sanaan iyo cayn iyo puntland haddii aad ku sii wadaan waxay noqon doontaa midaan loo dulqaadan doonin bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa ummadda reer puntland meel kastay joogto daliyo dibid iyo ummadda soomaaliyeed ee midnimada ummadda soomaaliyeed jecel dhammaanteed waa salaamayaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo baaqna u diro daandaansiga ay maamulka waqooyi galbeed ka wadaan gobolada puntland gaar ahaan suur sanaag iyo cayn waxaan leeyahay arrinta daandaansiga ee aad ka wadaan gobolada suul sanaan iyo cayn iyo puntland haddii aad ku sii wadaan waxay noqon doontaa midaan loo dulqaadan doonin cawaaqibka ka yimaadana idinka ayaa mas-uul ka noqon doona taasi waa taa waxaan mar labaad baaq kale u dirayaa ummadda ku nool sool sanaaga caynay reer puntland inay iska celiyaan maleeshiyaadka iska soo uruursaday gobolka waqooyi galbeed ilaa gobolka togdheer ee ka yimi xariirad ee ka yimi geestiir ee ka yimi baki ee maalin walba ku laynaya dhulkooda iyagoo soo duulay waxaan idin leeyahay dadkiina u naxa haddaydan dhalasho ugu naxayn soomaalinimo ugu naxa islaamnimo ugu naxa magaalada laascaanood ee hameen walba lagu laynayo dadka ee maqadada ah ee nin allaale ninkii ka dhaqaaqaya lagu dilayo dabadeedna looranayo uriyaw arrintaa waxaan idin leeyahay waa inaad iska saartaan iska celisaan maleeshiyaadka galbeed iska soo uruursaday idinkama adka nimaan ilaahay dullayn ma dulloobo war waxaanu idin leenahay maleeshiyaadkaa iska celiya dadkiina laynaya ee daandaansiga ku wada ee idinka celinaya nabad baa loogu baaqay maamulka waqooyi galbeed waa diideen war naga tagaa loogu baaqay waa diideen war dhulka iyaga nooga tagaa loogu baaqay waa diideen de hadda waa la garanayaa waxaa ka dambeeya cawaaqibxumada ka dambaysa inay mas-uul ka noqon doonaan arrinta ka socota hadaaftimo ee shalay ka dhacday maaha arrin loo dulqaadan karo daandaasiga aada wadaanna cawaaqibkeeda waad heli doontaan arrintaa digniin baanu ka bixinaynaa aada iyo aada u kulul wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan ayana leelin kusoo dhawaad xubintaas ku-xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waraadha reer kalamaanow horta waa iga caddaa maanta xaalkaygu wuxuu marahayaa halkay dabrida ka joogtay oo kale war nin dabridi kala ma iga caddahay ilmadeeriyaala waa iga caddahay ilmaha iga baqtaayo ilmiyaa diif iga cunaaya waa qaajoonay mayaa tuugsadaysa toosan ambaroyniya haddii kalan hayna mankaahika gaadoy waraadha tuugsan mayna ilmana nagama baktinana dhegaysa jacayl baan la socon weyne jacayl jacayl kadaad haysaa cilmi boodhari baa laga qori waaye adeer naqaskaaga xidho war reer mudug tuugsooda waa dagaal jaceylkoodana waa dagaal ee war jilxan lama baran miya waraadhaha bad baana geysayana dhegaysa bad baan galay allailehe bad baan galay sooye waxaan shalayta doondoonaya maanta iyo caaway ama aan u hawshoonayaa inan yar weeyaane jacaylkana haddaan sheegto waa laygu soo didiye haddii la eryado fadalka waa riri aqaanaaye kolkan orod idhaahdana laguhu way sidbanayaane markaan horay u booday gadaal jag u yidhaahdaane fakan waayayay xalay miyaan muufa ku casheeyey warniyow taramad waxaan kuu maqlo be the jail man ayuu ku leeyahay baandheesko wiilkaas jeceel dhaba ayuu sheegtay waa sidaan iga lay qaban jiray ay jacaylkaada waa loo lugoyn jiray kan facebook live aa lasu fiirsadaa oo duceeyo allay leedahay waryaada jacaylka kursiga keligaa ma ahana la dhegayso waxay u cadibleediya markuu caadilnimo sheegto codsi dheer markuu jeediyo calanka loo dhiibo cishadu xafiiska u dego ciidan hore geyso ayuunbuu ciriirina noqdaa cidina weysaa isagoon dhalaar ceelka geynoon biyo cabsiinin caaqibana u gelin buu la iman iigu celiyaaye caashaqa kursigu waa wixii cayrta kaa dhigay wardawanyaw adii wala adibanyinka aaloo haytamaa saa'adoha niifoon le wala dooradee waanu sii madwiininka eh waryaa kismaayo tegi kara badda cirka iyo dhulkaba waa laga xiraye war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi kismaayo shayddaanka waa laga xijaabay war aniga waa yaabay xildhibaan fiqi kismaayo maa laga soo doortay war heesaa soo baxday yaa kismaayo tegi kara axmed yoo dhowaan kara codkayaa ka heli kara madaxweynihiisii muran yaa ka geli kara walaaladan musharaxyada kale waxay yidhaahdeen qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimayaa war musharaxiintii waxay leeyihiin axmed madoobe aqoon ma leh toban sano khibrada ayuu leeyahayay yidhaahdeen intay shahaado beena siiyeen marka waxay leeyihiin axmed ha laga qabto kismaayo adigaa maqana eedo axmed yaa u tegi kara eray yaa ku odhan kara warniyo cambara waa ogaal war nimankan waxaa la yidhi axmed madoobe oo reer kismaayo u yaqaanan axmed cadde waa cashar siyaasadeed oo dhulka socda laba kun iyo shantii wixii ka horreeyey lama aqoon war anaa aqaana ninkaas laba kun iyo shantii ka hor guryow dhisi jira war adeer kuwo aan guri idiin dhisin ayaa jooga laba kun iyo shan ilaa laba kun laba iyo tobankiina jabhadihii afka duubnaa ayuu madax ka soo noqday laba kun laba iyo tobankii ilaa haddana jubbaland uu marba si madaxweyne uga yahay war ninkuu khibrad badana booska caldheere leebo dhimane war adeero calidheere soo kii cabay caldheere maxaas caba adaa dhunjihooyside awowgiin la gub waxaadnaan u daalin eega kismaayo waa lagu kala adkaaday kenyana waxaanu ogaanay inay gacalkeenna tahay etoobiyana magaalada waanu ka saarnay doorashaduna way dhici eega cid hor istaagi kartana ma jirto war kenya hadday gacalkiinna tahay kismaayo soo kawnti noqon mayso eega makiilka lixaad bay noqoni kenyaanti waxay dhaheen kismaayo waxaa la dhehi jiray kisiima anigaana iska leh war kamsuumuunka darafidhe korkinkii karkaro war madaysaaqow waxba dhiigga heesku kuxine meesha waa kismaayo baydhabo maaha war maday isaaq waxaas ha u qaban tii baydhabo ka dhacdaa dhegihiisa ka sii yeere war koonfur galbeed warkama haysiin madaxweyne lafdagareen wuxuu yidhi ciidamada militariga qaybta lixdanaad shaqadooda waa gabeen milishiibi ay isu bedeleenuu yidhi war dherigii dhiigow dheefan lee aylkooko dhowaanee la eri milishiibii waaba dheeflee in dhowaadayang may war kursigii golaha ammaanka ee afrika waxaa ku tartamay kenya iyo jabuuti kenyana ku guulaysataa la yidhi war soomaali haddaan nahay kursiga kenya ay ku guulaysatay ma aqoonsanin maadlow amba fad amba ha fadin waa lagu fasiin war kenyaanu waa fahmay kursigaas waxay rabaan inay baddeenna ku bilolaqaystaan war adeer kenyadan aad sheegaysaan ma ictiraaf ba heshay war nimaya war ma haysaane waddada afgooya muqdisho isku xirta oo qadar ay dhismaha ka bilowday wuxuu muddo waxaa yiraayaa la yidhi shabaab oo yidhi saamigeenna ha nala siiyo haddana dibaa loo bilaabo waxaa loo malaynayaa in afgarashadoodii la siiyey marka waxaan la yaabanahay dowladdeenna ay jabaaduhu baadayaan war nimiyow maysiin warsadeey dowladdu tii koldhowaydii la haydi ma hadlankii shabaab u xukun tago tilaabo sharci adagaan ka qaada inaad la haayaan ma aha dowladdaba dowladdii hayna mas aniga weerarsan war dowladdii laga sugaya inay shabaab tallaabo ka qaada miya iyada canshuur laga rabaa war caabteenna allaha astura naga tahay calolxumada dalka jirta war hooy ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tuma ee ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tuma war dowladdan adan ictiraafka ka sugayno haddii cashuur laga qaado dee kuwa ka qaadaya annagaba ictiraafkaa la siiyeen war shabaab waa idin aqoonsan yihiinoo xaggiinna ayba nooga yimaadeen war war ma haysaane guddoomiyihii maxkamadda sare ciidamada ayaa hadlay adeer makiinniiba mase waa kaayagii war laga tag muduci ka hadli mayne wada makiinnaa mudaacalaya mudac mudaacigiina ma naqaanin dhegesta jenaraal liibaan cali yarow waxa uu yidhi mas-uuliyiinta dawladdu iyagaa guryaha ku heysta shabaab aakhirkana nin walba midka uu guriga ku heysto ayaa dilaya gudoomiyaha maxkamadda indhahan buu leeyahay kuwaan darajo la siiyey muwaarka kuwa xaafiraha jooga maxaa tusi waree dhaaya way iska murantaane horeya waxaa loo yidhi midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shayddaanba shayddaanka kale wowshan togaya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan barnaamijka xisbiga cabdiraxmaan abdishakuur ee wada jir ayaa waxay samaysteen beej carabi ah waxaana lagu qoray zaciim alxisb asayid cabdiraxmaan abdishakuur wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda galmudug markaasa waxaa xukuumadda ka dhiibtay nin carab ah oo wuxuu yidhi fii ayi qaaratin galmudug oo micnaheedu yahay galmudug qaarad ay ku taallaa warkaasu qadara waa hadduu imaaraad ahaa lahaa waa fahmi lahaa meesha gelmudug ku taalo war qadar been ha ka sheegin galmudug waa taqaano haddaba dekedda hobyo u dhisaysaa war arrintaani waa maaweele dadka haqamaajiniyo war waa xanaaqsanta waa u jeedaaye markaa la dhisay waxbaa kala soo degin war mid ka mid ahaa dhallinyaradii reer cadaado oo ra'yisul wasaare khayra ka soo dooray lacagtii garoonka cadaado lagu dhisi lahaa ayaa markuu lacagtii qaadeen kadib wuxuu ka qudbeeyey cadaado wuxuu yidhi ra'yisul wasaare khayra waa la kulannay lacagtiina waan ka soo qaadnay war miyay ku qayileen waryaa ha gafilanna dhegayso wuxuuna yidhi waxaan u sheegay ra'iisul wasaare khayre inaan labadii sano hore soo safnay cayaartooy ay ka mid yihiin saban la seexde kundile iyo farkan kamafuqe koobkana waa nala ka qaadayy laakiin sanadkan haddii garoonkii ciyaaraha cadaado la dhiso innaga koobka galmudug qaadayna war adeero sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa ciyaaraha adduunka waxaa lagu qabanayaa jumhuuriyadda somalilan war adduunkaa dhacye ciyaaraha maamul goboleedyada lagu qabanaya war wasiir baylaa maanta warbaahinta la hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya afarta sanoo soo socota kabacdi adduunta laga cafina war wasiir bayle wuxuu yidhi lacagtii shilin soomaaligaad waa la soo daabacayaa lacagtii lagu daabacayana baraan haynaa dadku ha dul qaateen waa ognahay baahidoodii ma wuxuu ula jeedaa e v c-ga ha layska sii isticmaalo washada waa idinkii dhahaya wasaaradda maaliyadda waa hormuude wasiirka maa idinku raacay dulmigaas mase waa ku been abuuranaysiin maya waxaan u maleeyey dowladduba in shilin soomaali loo baahan yaha waxay ku xasuusatay ciladii shala dhacday waraya korjam sugda ariiri waa la eray intii beesa laasiin kadaawa aw sabara lisiin aray sabara war allaha sahlo beesa aan ku siiyo mahayo goormaa shilin soomaali noogu dambaysay waraadhaa nabadii nolodaadkeeda puntland buu gaadhay axmed kalaash iyo siciidare wax kala qabta ma la waaye boowe puntland garan maysaanin waxayda iyadaa xallisanaysa wakhti ha isaga luminina war somalilan iyo puntland hanjabaad iyo dagaal ay bilaabeen maa la kala qabto maandhow imaaraadka ma kala celi waayay hoy bilaayada ficnel magoorla bilaayada miska dhaafaano unuka tomiyo kow qof aa nooga dhimatay bilaaya kuwa ma kasoo kabsanbe war wixii dad baaba'ay ma kow iyo toban baa idinkaga dhintay war kow iyo tobanka uu kuu sheegay sagaal xitaa wiiftaa la tagtoo looma kasay war labana dabaqa iyo kasoo dhaceen hoy lamagoorle tomiyo kow qof ka badan maa idinka dhimatay oo la soo dudugteen war aniga kaligayay kow iyo toban iga dhimatay wiil war yaa war mahaysaane wasiir omar shubbaland ma tegey madaxweyne se ma noqday
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalman barnaamijka intaas uu ku dhan yahay tani kulan dambe waxaan kaga tagay heestii bilowga barnaamijka idin ballan qaaday ee adiga daraadda ah tani kulan dambe guul iyo gobonniba saaxiibyaan
ೂದಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊರ badan ku daabacay oo diidaygaaba eeba waxaad idhaahdaa inankiidayo hooyo maa xasuusta duunideed warqadan ku daabacay oo diidaygaaba eeba waxaad idhaahdaa inankiidayo hooyo maa xasuusta duunideed وعلي سرادة دخلتي سعادة وحاولتي مرفوع اللواء وعلي سرادة دخلتي سعادة وحاول فيه مرفوع اللواء مرجوع الانتباه